Iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa suuqyada waaweyn ee degmada Balan-Balle ee gobolka Galgaduud waxaa laga dareemayaa isbeddel ku yimid qiimaha khudaarta, taas oo hoos u dhac ballaaran oo ku yimid kadib markii ay khudaar fara badan soo gashay suuqyada khudaarta ee Balan-Balle, taasoo ka timid beeraha gobolka Hiiraan iyo sidoo kale qaar ka mid ah beeraha gobolka Galgaduud. Hoos u dhacan ku yimid qiimaha khudaarta suuqyada Balan-Balle ayaa waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta iyagoona ka warbixiyay waxa keenay hoos u dhacan ku yimid.
bisha ramadaan waa maasha allah khudaarta way soo go'day sanadkii hore inkastoo la dareemaya khudaar la'aan ee, hadda alxamdulillah khudaarta maasha allah aad bay u fiican tahay wax sare kac ah oo hadda dareemayna ma lahan hoos u dhac mooyaane waxaa sababay ee, sanadkii hore biyobaxada ayaa khudaarta aad u qaaday ilaa muddo adiga ilaa koowaad ilaa sanadkii hore Ee, ilaa bish saddexaad khudaartii baa si fiican soo go'day mataqaanaa biyobaxadii iyo webigii mataqaanaa biyobaxadii fatahadii uh, khudaarta aad looga tabcay hadda jawi maasha allah khudaarta ee, sida qaraha yaanyado muuska waxa dhan waa maasha allah jawi hadda waa degan yahay qiimo qiimo dhicis qiimo qiimis fiicanaa jirto bulshada waa macnaha xoogaa markii hore wax wax ma iibsan jirin oo khudaarta qaali bay ku ahayd Ee, sida danleydoo kale ma iibsan jirin khudaarta kiilada basashoo kale laba door ay ba- ka badan bay ahayd hadda waa hal door wax lamida iyo bardhada toddobaad senta kiilada waaye sidaas awgeed marka si fiican maasha allah aad bay u adeegtaan iyagoo marka mar walba ku xisaabtamaya qiimaha dhimista khudaarta ay ku timid marka si fiican bay u adeegtaan oo waa khudaarta aad bay u adeegtaan magacayga aan Sadex Faarax muhiimadda waxay tahay khudaarta horta wax badan baa wax laga raadi jira laakiin hadda xilligii wax laga raadi jira maaha waa xilligii hoos u dhaca aad iyo aad bay u dhacsan tahay beerahoo dhan baa soo go'ay xilligii waxaa la gaaray xilna waxbaa laga helay, xilna waxbaa laga waayay xilligii wax laga waayi jira waa sanadkan waana xilligii wax laga heli jiray xilliga soonka aad wax looga heli jiray soomaa waxaa sababay biibaxadii markay baxday een khudaartii maxaan kuu sheegaa beerihii baa soo baxay soomaa baabuurta ma dhan iyo wixii oo dhan baa marka keenay saasay marka hoos ugu dhacday marka khasaarihi saas marka u bata qudaartu marna kor bay u kacdaa marna hoos bay u dhacdaa waxaa keena biyaha biyobaxada marna kor bay u kacdaa hadda hoos bay u- u dhacsantaa tanaga yaanyada afartan iyo shan dollar buu noo ahaa Een, haddeer shan iyo toban dollar buu nooyahay